Maalinta Caalamiga ah Haweenka iyo Gabdhaha Sayniska labada kun shan iyo labatanka waxay ujeedadeedu tahay in la aqoonsado lana horumariyo doorka muhiimka ah ee haweenka iyo gabdhaha ku leeyihiin sayniska iyadoo lagu dhiirigelinayo sinnaanta jinsiga iyo cilmiga tignoolajiyada, injineernimada iyo xisaabta (STEM). Munaasabadani waa baaq furan oo loogu yeerayo in la abuuro bulsho cilmiyeed oo loo dhan yahay, laguna xaqiijiyo in haweenka iyo gabdhaha ay helaan taageero iyo fursado ay kaga mid noqon karaan una horumariyaan xirfadaha STEM heerka caalamiga ah. Qaar ka mid ah gabdhaha barta sayniska ee ku dhaqan magaalada Jowhar ayaan wax ka weydiiyay muhiimadda ay u leedahay barashada maadadaas.
Waa mahadsantahay. Magacayga waa Asma Cabdiqaadir Maxamed. Maanta waxay nooga dhigan tahay maalin weyn aan la qiyaasi karin. Sidoo kaleeto maalinta caalamiga ah. Maalinta waa weynaynayna maanta. Maalin aad u weyn waaye oo sidoo kaleeto maalin qaas ah waaye. Waxaan ku doortay dadkayga inaan wax ugu qabto. Maxaa ladhahaye sidoo kaleeto nafteydana aan ku difaaco. Sidoo kaleeto familkeygana aan ku difaaco aan maxaa ladhahaye aan meel sare ugu soo saaro.
Sidaas yacni waxaan u barto waxaa waaye maanta bulshadeeda inaan wax ugu qaban karo sida yacni gabdhahayna maanta hadee ku imaadaan xanuuno fara badan maanta haduu ku imaado tacaddi iyo kufsi waxyaalahaas hadee ku imaadaan laga yaabo ragga inay waxyaalaha qaar agala xishoonayaan laakiin dumarka baahi badan ayay u qabaan inay u sheegaan dumar dumar baa faham soo maaha saas awgeed gabdhaha inaad kabaraysan karto dhibaatooyinka iyo saameynta usoo gaartay yacni inaad kabaraysan karto saas awgeed caafimaadkaan u baraneynaa bulshadeena inaan wax ugu tari karno bulsho baahi badan qaba baa joogto caafimaadka u dhibaateysan dhibaatooyin badan sida inaa yacni qof xanuunsan maanta la dhahaayo way xanuunsan tahay mostly tuulooyinka ay ku wada nool yihiin inaan wax loo qaban karin yacni maanta hadaa xirfadaas aad baratay inaa yacni fikradaada aad ka baxsatid oo aadi kartid tuuladaas oo maanta bulshadaas wax ugu soo qaban kartid intaa magaalada la keenin oo aada wax ugu soo qaban kartid oo tuuladaas u aadid u saacidid maanta baahida ugu weyn aan u baranayo waxaa wallahi inaan bulshadeeda wax u qaban karo dhanka kale maamulaha guud ee jaamacadda balaasma faraceeda magaalada jowhar ayaan wax ka weydiiyey heerka ay gabdhaha ka joogaan barashada sayniska run ahaantii ka jaamacad balaasmo ahaan gabdhaha halkan wax ka barta waxay u badan yihiin gabdho barta culumta sayniska sababtoo ah kuliyadda health sayniska ayay gabdhaha u badan yihiin kuliyadda health sayniskana waxaa lagu tiriyaa inay qayb ka tahay culumta sayniska qaybaheeda kala duwan ayay bartaan waana kuliyadaha ay ugu badan yihiin gabdhaha horta way kala duwan tahay kuliyadaha gabdhaha inta badan soo dalbadaan waa kuliyadaha nursingka iyo midwiveryga iyo shaybaarka iyo public healthiga walow ay soo dalbadaan kuliyadda computer scienceska iyo technolojiyada laakiin way ku yaryihiin gabdhaha marka tirkoob ahaan markii la dhaho boqolkiiba ardada jaamacadda imaato boqolkiiba lixdan toddobaatan ayay ka yihiin qaybta barataa
ugu dambeynna agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka hirshabelle marwe iqro cumar maxamed ayaa ka warbixisay doorka ay ka qaataan horumarinta gabdhaha barta sayniska walaahi wasaaradda haweenka ee xuquuqul insaanka hirshabeelle badanaa waxay dadaalada ku bixisaa si loogu dhiirigelinayo gabdhaha daada yar ee wax bartay gabdhaha lagu dhiirigelinayo waxbarashada sida steamka oo injineeriyada ah iyadoo loo marayo barnaamijyo wacyigelin iyo iskaashi la sameynayo wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha la xiriira caalamiga sidoo kale waxaan sameynaa oo sanadkan insha allah labada kun labaatan shan sameyn doonaa in xoojino fursadaha waxbarasho ee gabdhaha gaar ahaan in laga caawiyo helitaanka deeqaha waxbarashada sidoo kale abuuridda barnaamijyo xirfadeed oo la xiriira gabdhaha inay wax bartaan ama xirfado loo sameeyo sida in gabdhaha loo sameeyo ganacsiyo yaryar sida gabdhaha farshaxamada helitaanka harqaamada marka insha allah sanadkan wasaaradda doorkeeda waxaa waaye in gabdhahaas da-da yar aan ku xoojino waxbarashada iyadoona aan u mareyna hay-adaha waxbarashada iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada sanadkii labada kun shan iyo tobanka golaha guud ee qaramada midoobe waxa uu ku dhawaaqay koo iyo tobanka februari inay noqoto maalinta caalamiga ah ee haweenka iyo gabdhaha sayniska koo iyo tobanka februari sanada labada kun shan iyo labaatanka waxaa si wadajir ah loogu dabaaldegayaa sanad guuradii tobanaad ee maalinta caalamiga ah haweenka iyo gabdhaha sayniska